إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waxaa habeenkii xalay weeraro xooggan lagu qaaday ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa koonfur galbeed ee ku sugan deegaana ka tirsan gobollada jubbada hoose iyo baa iyo bakool saddex ruux ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka faransiiska sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay degmada hodan ee magaalada muqdisho saddex ruux oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka ayaa u dhintay daroogo xilli ay sii badanayaan dhallinyarada isticmaalaysa daraagiska maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku dilay maamulihii shirkadda amal ee magaaladaas iyadoona ehelada nin kala dilay ay ka hadleen haweenay ka mid ah soomaalida qurba joogta ah ayaa si qiiro leh uga hadashay aflagaadada loo geystay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay mowliidka ay suufida dhigaan laba-iyo tobanka bishan rabiicul awal dadka ku dhaqan muqdisho ayaa aad u dhaliilay culimmada xunxun ee ku sugan muqdisho kuwaas oo ay sheegeen inaysan ka dhiidhin aflagaadadii faransiiska u geystay nebigeenna cudurka korona ayaa ku sii fidaya waddanka faransiiska iyadoo madaxweynaha waddankaasi uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah warkeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacaddii islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran waxaa habeenkii xalay weeraro xooggan lagu qaaday ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa koonfur galbeed ee ku sugan deegaana ka tirsan gobollada jubbada hoose iyo baa iyo bakool warkaas iyo war kale oo ku aadan sargaal ka tirsan dowladda federaalk oo lagu dilay muqdisho waxaa soo gudbinaya abuubakar ibraahim geedi warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal qorshaysan iyo weeraro xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka kala dhacay gudaha magaalada muqdisho iyo sidoo kale gobolada jubbada hoose iyo baayo bakool rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay magaalada muqdisho ku dileen sarkaal ka tirsan dowladda federaalka kaasoo ku sugnaa xaafadda soonakey ee ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho sarkaalka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdiqadar waxaana uu caan ku ahaa ambalas waxaana goor dambe meydkiisa goobta ka qaaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka cabdiqadar ambalas ayaa dhibaato ku hayay dadka shacabka ah ee ku nool xaafadda soonakey ee degmada hodan kuwaasoo aad ugu farxay dilkiisa magaalada muqdisho waxaa kusii kordhaya howlgallada qorshaysan ee lagu beegsanayo saraakiisha iyo mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka waxaana uu dilka sarkaalkan uu imaanayaa xilli gelinkii dambe ee maalintii talaadada qarax xooggan oo ka dhacay degmada kaxda lagu dilay guddoomiye waaxeed iyo lix askari oo ka tirsan dowladda federaalka dhanka kale habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro culus waxay ku qaadeen ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa koonfur galbeed ee ku sugan gobollada jubbada hoose iyo baa iyo bakool weerarka koowaad oo ahaa mid xooggan islamarkaana socday in muddo ah ayaa waxaa lagu beegsaday askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada xudur ee gobolka bakool ila wareedyo dadka deegaanka ah ayaa inoo xaqiijiyay in dagaalku ahaa mid xooggan islamarkaana khasaare lagu gaarsiiyey askarta maamulka koonfur galbeed hase yeeshee ma aanan helin intay la eg tahay waxyeelada rasmiga ah ee gaartay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada jubbooyinka ayaa habeenkii xalay dagaal xooggan ku qaaday ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka kudha ee gobolka jubbada hoose dhawaqa rasaasta iyo diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa in muddo ah laga maqlayay deegaanka waxaana la rumaysan yahay inuu jiro khasaare gaara gaaray askarta jubbaland si kastaba ha ahaatee howlgalladan ayaa ku soo beegmaya xilli saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ay fuliyeen howlgallo burcad sifayn ah kuwaasoo ka dhacay tuulooyin u dhexeeya degmooyinka maxaas iyo beledweyn ee gobolka hiiraan saddex ruux ayaa lagu dilay weerar ka dhacay waddanka faransiiska weerarkan oo loo adeegsaday toorrey ayaa goordhow waxa uu ka dhacay waddanka faransiiska weerarkan oo si gaar ah kaga dhacay magaalada niis ee waddanka faransiiska ayaa lagu dilay saddex ruux waxaana dhimashada saddexdaasi ruux ee lagu dilay weerarka xaqiijisay dowladda faransiiska wixii warar ah ee kusoo kordhana wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhagaysan doontaan insha allah saddex ruux oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka ayaa u dhintay daroogo xilli ay sii badanayaan dhallinyarada isticmaalaysa daraagiska warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya maxamed daahir calasow waddanka maraykanka waxaa qabtay dad badan oo soomaaliyeed kuwaasi oo isaga cararayay dalkooda markii ay meesha ka baxday dowladdii uu majaraha u hayay maxamed siyaad bare ubad badan oo lagu dhalay gudaha dalka maraykanka iyo kuwo la geeyeyba waxaa isbedelay dhaqankoodii iyagoo ku dhex milmay dadka gaalada ah oo ay u tageen dalkooda waalidiinta soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka maraykanka waxa ay sheegayaan in sanadba sanadka ka dambeeya ay sii kordhayaan dhallinyarada isticmaalaysa daroogada taasi oo keenaysa in si fool xun ay ugu dhintaan gudaha dalka maraykanka ameerika waxyaabaha ka taagan ee waalidiintu saamaynta ballaaran ku yeesha waxaa ka mid ah in dhallinyarada soomaaliyeed ay u abaabulan yihiin koox koox iyagoo isku beegsada gudaha dalka maraykanka kulan ballaaran oo ka dhacay dalka maraykanka ayaa looga hadlay saamaynta ka dhalatay isticmaalka daroogada oo aada u sii kordhay bishaan oo keliya maraykanka waxaa ku dhintay saddex ruux oo ka mid ah dhallinyarada isticmaasha daroogada sida ay sheegayaan soomaalida ku kulmay maraykanka waxaan arkay ciyaal badan oo dhintay ciyaal badan oo obardoos ah caruuro badan oo waalidkood aan ka warqabin ciyaal badan markaan la sheekaystay iiga sheekeeyeen dhibaatada ay qabaan oo ah salf konfariskooda oo hoos u dhacay masajkaan u gudbinayaa dhallinyarada waxa weeyaan dhallinyaro keligiin ma tihidin waxaan dad badan bay ku dhaceen oo innaga inaga horreeya ama inaga dambeeya waxaa jira caawin resource badan baa jira hadday noqoto columbus public health hadday noqoto meelaha kale resourceka laga bixiyo bishan iminka oktoobar bilowgeegii waxaa u dhintay overdows soomaali saddex qof oo soomaaliya overdows u dhintay inkastoo ay jiraan dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo isaga tegay diintooda iyo dhaqankoodii wanaagsanaa haddana waxaa jira dhallinyaro kale oo ku dhagan diintooda waalidiin badan oo ku nool maraykanka ayaa haatan awood u lahayn inay waaniyaan oo ay la hadlaan ubadkooda maadaama dimuqraadiyadda maraykanka ay farayso oo ay dhiirigelinayso qofka marka uu qaangaaro isagoo samayn kara wax kasta oo uu doono taasina waxa ay keentay in waalidiin badan ay wax ka qaban waayaan iyagoo arkaya waxyaabaha xun oo ay samaynayaan ubadkooda maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku dilay maamulihii shirikadda amal ee magaaladaas iyadoona ehelada nin kala dilay ay ka hadleen faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi cabdulaahi cabdisalaan oo ku magac dheeraa shigshigow ayaa ahaa maamulihii mid ka mid ah xawaaladaha waaweyn ee soomaalida islamarkaana xarun ku leh magaalada kismaayo ninkan ayaa toddobiiy labaatankii bishan waxaa lagu dilay bartamaha magaalada kismaayo waxa uuna dilkiisa yimid ka gadaal markii ciidamo hubaysan oo kasoo degay gaari madow ay rasaas ku fureen kadib markii uu dhaawacmayna ay dhaawac tireen ehelada ninka la dilay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dilka loo geystay maamulaha xawaalada qaybteeda kismaayo uu ka dambeeyey maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe eheladan oo kulan isugu yimid ayaa sidoo kale wax iska weydiiyey sababta maamulka jubbaland oo ilaa iyo hadda wax baaritaan ah ugu sameynin kiiska dilkan waa kan mid ka mid a ehelada ninka la dilay oo sheegaya cidda dishay waxaan leenahay waxay kaga timid dhibaatada cabdulaahi maamulka ka jira jubbaland gaar ahaan ciidamada amniga gaariga lagu dilay gaari filar oo cad oo muraayado madow oo taargalaan u ah waxaa ka horraysay oo aan annaga haynay annagoo ehelkiisii ah in loo soo diray masajyo loogu hanjabayo la leeyahay waa lagu dilahayaa cabdulaahi ma uusan joogin arrimahaas markay dhacayeen sida sagaal iyo tobankii bisha magaalada muqdishuu jiray duhurkii buu yimid duhurkiina waa la dilay waxay muujinaysaa hanjabaadihii ay rumaynaysaa inay tahay wax sax ah sidoo kale ehelada waxay sheegeen in maamulka jubbaland uu is-hortaag ku sameeyey banaanbax nabadeed oo looga soo horjeeday dilkii ay magaalada kismaayo ugu geysteen maamulka jubbaland maamulihii xawaalada qaybteeda kismaayo waxaa kale oo jiro shalay culimmada kismaayo nin ka mid ah yaa wuxuu ku baaqay bannaanbax nabdeed bannaanbaxii nabdeed waa laga hor yimid waa la diiday waxaa diidayna waa maamulka ka jira jubbaland sida ciidamada amniga maamulka jubbaland ayaa ka mid a maamulada ay dalka ka dhisteen shisheeyaha dadka degan deegaanada farkutiriska ah oo ay jubbooyinka ka maamulaan haba ugu weynaatee kismaayo dadkeeda waxay kala kulmaan cadaadis iyo sidoo kale dhibaatooyin fara badan haweeney ka mid ah soomaalida qurba joogta ah ayaa si qiiro leh uga hadashay aflagaadada loo geystay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyadoo dadka soomaaliyeedna su-aal culus duldhigtay warbixinta warkaasi waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac inkastoo qurba joogtu ay u badan yihiin dad qaatay dhaqamada shisheeye haddana weli waxaa ku jira dad qalbigooda uu nool yahay oo rag iyo dumar intaba leh yurub iyo maraykanka iminka waxaa ka taagan cabsi la xiriirta inay dhacaan weeraro hor leh oo loogu aargudayo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam haweenay ka mid ah soomaalida qurbaha ku nool ayaa muuqaalkeeda internetka soo dhigtay iyadoo ilmeynaysa islamarkaasina sheegaysa inaan loo dulqaada karin ficilada reer galbeedku ay ku kacayaan ee ka dhanka ah nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam nabigeena calayhi salaatu wasalaam ummadoo dhan ayuu nebi u yahay laakiin ciddii ilaahay fahamsiiyey unbaa fahamsan dadkao dhan gaalii muslim maanta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi ayuu noo yahay annagoo dhan cid gooni nebi maaha haddana annaga waxa waay mas-uulka nasaaran ilaahay baan rumaynay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam waxaan u soo galay maanta waxa weeyaan qoraalkiina iyo codkiina inaad miidiyaa aad ka muujisaan nebigiina inaad u hiilisaan nabi maxamed hiilla idinkagama bahno laakiin cadaabka ilaahay ayaad kaga badbaadaysaan iimaankiinna iyo islaamnimadiinna ayaad rumaynaysaan
waxaa hadalkeedu ku soo aadayaa xilli dhowaan dowladda faransa ay aflagaadaysay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam islamarkaasina ay sheegayso in ay sii wadayso qorshaheeda guracan ee ay ku howlan tahay haweeneydani waxa ay sheegtay in ay go-aan ku gaartay inaanay ku sii noolaanin halka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam lagu aflagaadaynayo waxayna ku dhawaaqday go-aanka ay qaadatay maanta qurbaha ayaan ku noolahay naftayda ayaan u huriyaa calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ballan waxaan ku qaaday meesha lagu aflagaaday inaanan ku noolaanin soomaali weyney waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina u nebigiina aada tustaan inaad nebi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaad maanta barta lagu aflagaadeeya miidiyaha aada soo gelisaan inaad u hilisaan inaad naftiina iyo iimaankiina ka run sheegtaan nebigayga calayhi salaatu wasalaam naag soomaaliyeed ayaa aflagaadaysay adduunyadayna ku raaxaysanaysaa way noosha way joogtaa dadka soomaalida ah ayay u soo jeedisay dhaliil saa'ida waxayna sheegtay in loo baahan yahay inaanay qaadan sifihii ay lahaayeen munaafiqiintii joogay xilligii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam qabiilkii ayaa naga hormaray qabiilkii ayaa naga hormaray haddii maanta hal qof oo soomaaliya la caayo haddii aabbihiis la caayo ama qabiilkiisa miidiya uu soo firna soo fariisanaya asaga oo dhiiggiisa boqolkii laba boqol uu maraya soomaalida maanta ma munaafiqiin bay noqdeen mise maxaad noqoteen ma adduunyadiinaad ilaashanaysaan ma munaafiqiin baad noqoteen ma dadka nabiga shirqooli jiray calayhi salaatu wasalaam aayaadka ilaahay kusoo dega miyaad noqoteen markaad nabiga sal alla alay sl dadka la joogay oo markay asaga la joogana dhahaya yaa rasuulallah rab nabiga ilaahay baa tahay markay ka tagaana gaalada u tagaana dhahayay annaga nabi maxamed kama tirsanin miyaad noqoteen qaar ka mid a dadka muslimiinta ee caalamka daafihiisa kala duwan ku nool ayaa waxay muujiyeen sida ay uga xun yihiin ficilada foosha xun ee dowladda faransa ay ku kacayso kuwaas oo sidoo kale ay horey ugu kaceen waddamada kale ee reer galbeedka sida maraykanka ingiriiska jarmalka iyo waddamada iskandanafiyaanka qaarkood meelo kala duwan oo caalamka waxaa ka dhacay mudaaharadyo looga soo horjeedo aflagaadada faransiisku uu kula kacay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam laakiinse culimaauddiinka iyo dadkan dheergaradka ahi waxay sheegayaan in aan mudaaharaad waxba soo kordhinayn ee loo baahan yahay in ficil loogu aargudo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay mawliidka ay suufida dhigaan laba iyo tobanka bishan rabiicul awal sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo ceydaruus sabriye laba iyo tobanka bisha rabiicul awal oo ku beegneed habeenkii xalay dad badan waxa ay sameeyaan oo ku nool dunida daafaheeda oo ay ka mid yihiin suufiyada ku nool soomaaliya mawliidka oo ay ula jeedaan dhalashadii nebiga sala allahu calayhi wasalam arrintaani ayaa waxa ay tahay bidco soo jireen ah waxaana si faahfaahsan habeenkii xalay uga hadlay sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka sheekh nuur ayaa waxa uu uga horreyn ka hadlay waxa ay diinta islaamku ka qabto mawliidka oo ay dhigayaan suufiyada waa haddaba inaan jeclaano waa laga maarmaan yaa jeclaay saxaabo ayuu ku dhan yahay jecayl nabiga la jeclaado sala allahu caleyh wasalam abubakar ma sameeyey ixtifaalka been iyo lama rabo waxaan jirine muhaysiin aayad ama xadiid oo sugan xadiis sugan ma haysiin laysku ajelina waa fi lxadiidi shariifi mantii nadadii jira waa laga yimide wax aad ka hayso oo kamid a abubakara jeclay radiallahu inuu hanuunsan yahay oo haddaba la hanuuniya nabigaa sheega sala allahu alay wasalam dariiqadiisi marowna yidhi ma haysiin cumar ma haysiin cuhmaan ma haysiin cali ma haysiin radia allahu canhum sidoo kale waxa uu ka hadlay suufiyada la baxay ahlusunna wal-jameeca inaysan magacaasi iyagu lahayn balse ay leeyihiin dadka ku taagan dhabbaha nebiga sala allahu calayhi wasalam niman gaalaa oo ayagu gaala ka wakiila idinkoo taageeraysiin ama dadkiioo taageeraya oo dhahay waa dowladeeni ayay haddana waxay rabaan inay yidhaha nabigaan jecelnahay war nabi mar horaad ka tagteen oo alla mar horaad ka tagteen oo nabi mar horaad ka tagteen oo saxaaba mar horaad ka tagteen waxaan dadka aad ku wareereyseen ka daaya waa ahlusunna waljamaaca waa dadkaas ahlu dariiqa kuwa iyadana dhahayaa jiro dhahaya aninku ahlu dariiqaan nahay culamadii horaan ah ahlu dariiqa ma taqanin ahlu dariiqa waxa waaye dariiqatu nabiyi sala allahu alay wasalam waalkhulafaa iraashidiina waaye dariiqada saxiixada dariiqo kaloo saxiixa ma jirto waxaas waa laysaga daba yimid dadka xiiqaayana heeska ilaaliyaano wax fiicana ku xiiqaano si kastaba ha haatee suufiyada ayaa sheegtay inay dhigayaan waxa ay ugu yeereen mawliidka oo ay ku weyneynayaan dhalashada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana xusid mudan inaysan ka dhiidhin aflagaadadii loo geystay nebiga sala allahu calayhi wasalam dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa aada u dhaliilay culimmada xunxun ee ku sugan muqdisho kuwaasoo ay sheegeen inaysan ka dhiidhin aflagaadada faransiiska u geystay nebigeenna mar kale iyo maxamed daahir calasow magaalada muqdisho waa magaalo madaxda soomaaliya waxa ay gacanta ugu jirtaa shisheeyaha kuwaasi oo maamula dhaqaalaheeda hab militarina u haysta magaalada magaaladu waxa ay caan ku ahayd in dadkeeda ay isugu soo baxaan waddooyinka iyagoo ka dhiidhiya wax kastaoo ka dhana diinta islaamka hadda oo dowladda federaalka iyo shisheeyuhu joogaan muqdisho taa ma jirto waxaana dadka ku adag inay muujiyaan khiiradooda ku aadan marka loo gafo diinta islaamka ama cirdiga nebigeenna moxamed xilligii hogaamiye kooxeedyada iyo wakhtigii maxkamadahaba waxaa la arki jiray reer muqdisho oo raxanraxano u socda islamarkaana muujiya dareenkooda ku aadan gafka loo geysanayo nebigeenna moxamed iyo qur-aanka kariimka muqdisho shalay waxaa isugu soo baxay dad aad u yar oo ka khiirooday gafka faransiisku u geystay nebigeenna moxamed waxa ay u badnaayeen haween iyo arday wax ka barta iskuullada magaalada muqdisho mid ka mid a hooyooyinka isugu soo baxay muqdisho waxa ay aad u cambaaraysay culimmada shisheeya kalkaalka ah iyo madaxda dowladda iyadoo isweydiisay waxa ay kaga aamusan yihiin gafka faransiisku u geystay diinta islaamka culimmadu maxay tahaan iyadu culimmada ma kacayn miya damiirkooda ma kicinayaan miya mise waa kuwii rasuulku uu sheegay salaadda waa kaaga hormarayaan cilmiga waa kaaga hormarayaan antaasna ma dhaafsiisana aawi culimmadii iyagaan baxaqayn culimaanba jirinba culim baa jiro wallaahi oo bilaahi tallaahi culima ma jirto hawaayo hadday jirto waa ka kici laayeen yaa bes yaa hadlay antaa iyo keliya yaa ka dhiidhiyey wax ka dhiidhiyey ma jirto ninbaan ka dhiidhiyin antaa yar oo maanta soo baxay oo gabdhaha oo wiilasha ardayda ah ayaa maanta ka dhiidhiiday yaa aawey madaxdii madaxda madaxda allaha gooye aawey madaxda madax mada jirtaba aawa waxaad ninka damiir kale oo ka kacay aawey madaxay ku leeyihiin aawey qof kale oo ka mid ahaa dhallinyarada muqdisho ee diintooda iyo nebigooda u qiirooday waxa uu sheegayaa haddii uu joogi lahaa dalka faransiiska inuu naftiisa u huri lahaa difaacidda nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaan cambaaraynaynaa madaxweynaha faransiiska oo suubanaha nabadgelyo korkiisa haya aflagaadeeyey waxaan ilaahay ugu baryaynaa masiibo degdega allah ku rido meel cerkii dhulkii u timaad allah nafta allah kow ah u siiyo haddaan faransi joogi lahay anu waa isku qarxin lahay nasiib uma yeelan dowladda federaalka waxaan ka codsanayaa inay arrintan cambaarayso haddii kale madaxweynaha faransiiska haddii liigeen laha anu waa isku qarxin lahay nebigeennu caayey allaahu akbar allaahu akbar si kastaba xaalku ha ahaatee culimmada xun ee loo yaqaano culamaa usuu waxaa la arkaa aalaaba inay hadlaan marka dhallinyarada muslimiinta ah ay ka dhiidhiyaan gaboodfallada gaalada islamarkaana ay qaadaan tallaabo ay ku difaacayaan cirdiga nebigeenna moxamed iyo kitaabka qur-aanka kariimka xiliyadan oo kale kama hadlaan gafafka loo geysanayo nebigeena marka laga reebo hadallo u muuqda kuwo ay ku marin habaabinayaan bulshada muslimiinta markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa deegaanka hurdiya oo ka tirsan gobolka bari ayaa waxaa ka socda wax soo saarka cusbada in ka badan boqol sano ka hor waxaa degmada xaafuun oo ka agdhow deegaankaas shirikado ay leedahay dowladda gumaysiga talyaaniga ka samayn jirtay inay daadgurato cusbada laga soo saaro deegaanka mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo sidoo kale ka mid ah dadka gacanta ku haya cusbada ayaa ka warramaya maraaxiishii ay soo martay baashan waxaa la dhigay shirkadii dhigtay talyaaniga oqotobankii qarad badan baa ka gala talyaanigii wuxuu dhigay xoolo badan waxna waa rartay soo dadalay oo rarayo oo iib geenaya ingiriis ka kiciyey dagaalkii labaad ilaana waa ooleyd waxaa la bilaabay intii burburku dhacay baa la bilaabay in la gurto oo dadku hor shaqo waayeen ilaa saddex boqoloo qof afar boqoloo qof baa ka shaqeeya baabuurta waxay u egeysaa ilaa etoobiya gaartaa baashaan iibkeedu sidoo kale mid ka mid ah dadka gawaarida ku qaata cusbada una iibgeeya magaalooyinka qaar ee gobolka bari ayaa ka hadlay qaabka ay dadka u iibsadaan cusbadu waa aad bu u fiican tahay adugu dad badan baa ka shaqaysta dad badanna waa ka ganacsadaan baabuurtii ku qaataaniin ilaa waxaa ka shaqaysta laba boqoloo qof shaqooyinka waxaa ka mid ah bilixasaa la jebiyaa adugu dadku waa koox koox weeye gaari walba waxaa gurta soddon nin baa rarta waxay leedahay meel xafiis ah oo dadku ay lagu diiwaangeliyo oo maaragtay qof walba markaas magaciisa lagu qoro diiwaangeliyo guddoomiya leedahay guddi bay leedahay nidaam aad u fadhiya oo shaqeeyay leedahay meelxilga wax la geeyaa boosaa la geeyaa boosaa loo iibinta badan
xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto
مفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي halka warkaani uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina cudurka korona ayaa ku sii fidaya waddanka faransiiska iyadoo madaxweynaha waddankaasi uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah iimaanuwel makaron ayaa ku dhawaaqay bandoon socon doona ilaa dhammaadka bisha soo socota waxa uu sheegay in waddanka uu ku jiro xaalad deg deg ah cudurka korona ayuu sheegay inuu ku sii fidayo waddanka macron ayaa intaasi ku daray in la xiri doono ganacsiyada aan muhiimka ahayn sida maqaaxiyaha iyo baararka dhimashada maalinlaha ah ee cudurka korona ee waddanka faransiiska ayaa gaartay heerkeedii ugu sarraysay waxaana waddankaasi laga diiwaangeliyey soddon iyo saddex kun oo kiisas cusub oo cudurka korona ah warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa